بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسك نوح قبل أبنيا آيات اللواتن كواد من سورة الحقاف قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر أخا عاد واذكر waxaa ka sheekaysaa nabiyulaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam waxaad u xustaa oo u sheegtaa kuwan gaaladaa ee mushrikiinta ah akhaa caadin caad reer caad walaalkood qisadii nebiyullaahi huud reer caad walaalkood waa nebi huud akhaa caadin reer caad akhoodii walaalkoodii u sheeg nebiyullaahi huud weeye calayhi salaam id waqti andara uu digay akhaas oo nebi huudah qowmahu qowmkiisii uu u digay bil axqaafi xaalay ku sugan yihiin ama bil axqaafi wahum muqiimuuna ee yihiin kuwa ku negi ee deggan bil axqaaf meesha axqaaf la yidhaahdo cadaabka ilaahay buu uga digay haddaysan iimaan la imaan inay halaagsamayaan axqaafku waxa weeyaan waa taagag ciituuro waaweyn oo bacaad waaweyn ah oo dhulkan yaman meel ka mida weeyaan oo weliba markaa ciituurku uusan sinayne meel dheer iyo meel gaaban iyo meel soo qaloocan iyo qaabkaasoo kale u samaysan yahay weeye baa la yidhi waxay degi jireen baa la yidhi biardin yuqaalu lahaa ashaxru waa meel caana meeshaas shaxri ayay deganaan jireen qabiila halkaa degan waqad khalad waxaana tagtay jumla muctarida annuduru nudurtii iyo rusushii digaysay ayaa tageen min bayni yadayhi nebi huud hortiis iyo wa min khalfihi gadaashiisba qabla huud wa bacda huud waxaa tegey rusushii ilaahay oo digayey rusushaas oo u digayo ummaduhii loo diray waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi jumladaasi waxay soo kala dhex gashay hadalkii socday nebiyullaahi huud digiddii iyo indaarkii uu bixinayey id andara qowmahu bilaxqaaf hadalkii uu yidhi oo ahaa anlaa tacbuduu ila allaha waxay ka dhigan tahay qaala lahum wuxuu u yidhi ama qaa'ilan lahum xaal uu u leeyahay nebiyullaahi huud u yidhi u sheeg anlaa tacbuduu ha caabudinina ila allaha allah mooyaane allaha weyn oo waaxidkaa mooyaane wax kale ha cid kale ha caabudinina innii anigu akhaafu waan cabsan waan yaabin calaykum dushiinnaan u yaabaa u baqayaa cadaaba yowmin yowm cadaabkiisa yowmkaasoo cadiimin weyn waxaan idinka cabsanayaa maalin weyn cadaabkiis in cabadtum hayra allaahi alla kayrka haddaa caabuddaan cadaab maalin weyn cadaabkii ah ayaan idinka baqayaa waa maalinka qiyaamada ummaddan marka gaaladii xilligii nebiga joogay mushrikiintii iyo gaaladii baa nebigeenna moxamed waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad u sheegtaa nebiyullaahi huud akhaa caadin markuu qoladii loo diray sidaa ugu digay oo ereygaa u sheegay anlaa tacbuduu ila allaha innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii nebi huud u jawaabayey aji'tanaa ma noo timid litaafikanaa inaad naga iisho oo naga weeciso can aalihatinaa can cibaadati aalihatinaa ilaahdan ilaahyadayadii caabudidoodii inaad naga weeciso mayaa noola timid aji'tanaa ma noo timid aji'tanaa ma waxaan noola timid litaafikanaa inaad naga iishoo naga sarfiso can aalihatinaa can cibaadati aalihatinaa ilaahyadayadii caabudidooda ilaahyo badanoo baatiloo jamaca bay caabudaan waa lagu tajhiil xukumayaa iyo tasfiih caqligaabnimo faatinaa noola imow bimaa shayga tacidunaa aa noo yaboohaysid in kunta haddaad tahay min asaadiqiina faatinaa bimaa tacidunaa in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa saadiqiinta ay runta sheegaya ilaa wuxuu yidhi haddaynaan i raacin oo i rumaynin waa halaagsamaysaan cadaab baa idiin imaanaya taase iyaguna waxay dhaheen waxa aad yaboohaysa oo ku hanjabaysid nookeen haddaad tahay mid ku run sheegaya fii maa taquulu waxa aad leedahay oo waxaasaa idiin imaanaya aad nagu leedahay ibnu kaiirku wuxuu yidhi waxay degdegsadeen istacjaluu cadaab allah wa cuquubatah ilaahay cadaabkiisii iyo cuquubadiisii bay degdegsadeen iyagoo fogaysanaya istibcaad maba dhici kadha leh cadaab inuu yimaado iyo waxa uu sheega yuhuud wax jira ma aha iyagoo sidaa ay iyagu iska dhaadhicinaya qaala wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi yuhuud calayhi salaam innama alcilmu cilmigu cinda allaahi ilaahay agtiisa oo ahaado innama alcilmu cilmigu oo cilmigaas waa maxay cadaabkaas wakhtiga uu imaanayo ku muddaysan yahay aniga agtayda maahee cadaabkaas cilmigiisu cinda allaahi ilaahay agtiisa ayuu ahaaday ilaahay baa og weeyaan innama alcilmu cinda allah wa uballiqukum anigu waan idin gaarsiinayaa wa uballiqukum waxaan idin gaarsiinayaa maa baan idin gaarsiinayaa ursiltu layla soo diray bihi maagaba wixii layla soo diray ayaan idin gaarsiinayaa muballiq baan ah ilaahay baa i soo diray idinkaa la iikiin soo diray walaakinnii anigu araakum waxaan idiin arkaa qowman qowm qowmkaasoo tajhaluuna jahli samaynaya jahalo ah markaa cadaab degdegsanaysaan oo aad leedihiin hana la halaago oo cadaab ha noo yimaado waxaan idiin arkaa inaad tihiin qowman tajhaluun qowman idinkoo ah walaakinnii araakum waan idin arkayaa weeye qowman xaalaad tihiin qowmkaasoo tajhaluun markaa cadaabkaas imaatinkiisana alla agtiis buu ahaaday ilaahay baa og anigu waan sheegayaa keliya weeye waxaa mudanaysaan iyo waxaa natiijadiinnu noqonaysaan idiin sheegayaa laakiin ma haya anigu cadaabku rasuul ilaahay baan falammaa ra'owhu markay arkeen hu oo cadaabkii falammaa ra'owhu markay arkeen cadaabkii oo daruur oo kale ah markay indhaha saareen caaridan xaaloo yahay mid jaray oo gooyey caaridkaasoo mustaqbila awdiyatihim togagooda mid soo qaabilsan ah ku soo aadan caaridka waxaa la yidhaahdaa waddada aa haysid waxa isku gooya isku gudba falammaa ra'owhu cadaabkii markay arkeen caaridan xaalayaha mid isku gudbay oo gooyey wadda aan maraysaoo kale shay hadduu dhexda u fadhiiso oo la mari waayo isku gooyo taasoo kalea caarid la yidhaahdaa caaridkii oo waxay soo darintahaa u fasiri mayse falammaa ra'owhu markay arkeen caaridan xaaloy caarid caaridkaasi marka waa mid isku gooyey oo isku gudbay oo isku ballaariyey oo isku jaray caaridkaasoo mustaqbila awdiyatihim togogyaalkoodii mid soo qaabilsan ah daruuray arkeen daruurahaasi waxay soo qaabilsan yihiin deegaanka iyagu degi jireen sidaas bay arkeen markay sidaa arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkaan daruurkan saxaabkan noo muuqdaaye caaridun weeyaan mid isballaariyey oo isgudbay kaasoo mumdirunaa noo roobaynahaya waxaa la yidhi markii hore roobkiibaa kadib dhacay abaar baa lagu kiciyey muddo dheer bay abaar ku sugnaayeen markay daruurtan arkeen oo indhaha saareen ayay farxeen alleelaha waxay dhaheen raxmaddii roobkii oo idiin curtay weeyaan waa ku bishaaraysteen way ku farxeen markaasay dhaheen haadaa caaridun mumdirunaa waa caarid oo isballaariyey oo isgudbay oo daruur macnaha isfidisay weeye kaasoo noo roobaynaya haadaa caaridun mumdiruna wuxuu yidhi nebi huod qaala lahum baa meeshaa ku jira wuxuu ku yidhi bal iskaba dhaafe layse alamru kamaa zacamtu saa moodeen ama sheeganaysaan inuu roob yahay maahee huwa midkaan idiin muuqda maa weeyaan istacjaltum bih aad degdegsateen wixii aad degdegsateen kaa weeyaan cadaabkii aad degdegsanayseen kaa weeyaan cadaabkii weeyaan maa weeyaan istacjaltum bih riixun hiya iyadu riixun wey waa dabayl cadaabkii weeyaan cadaabkan aad degdegsanayseen idinka waxaa laydinku cadaabayaaoo laydinka dhigay waa riixun hiya riixun wey riixdaasoo fiihaa iyada dhexdeeda u ahaaday cadaabun cadaab u ahaaday cadaabkaasoo aaliimun oo xanuun badan oo xanuujinaya dabayl kacsan oo dhabanays oo mudammiro ah oo halaagays taas baa lagu sii daayay riixaasoo dabayshaasoo riixdaasoo tudammiru halaagays kulla shay-in shay dhammaantii kulladaas hadda waxaa looga jeedaa waxa weeyaan calaa cumuumiha maahee waa wixii loo amray oo loogu talagalay macnaha weeyaan tudammiru waxa weeyaan tukharibu wa tuhlik waxay kharaabinaysaa oo halaagaysaa kulla shayin shay dhammaantii biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisa ayayna ku halaagaysaa wax kasta oo ay ku dul timid yaa bay halaagaysaa kulla shayin atad calayh shay kasta oo ay ku dul timid oo rag ah oo xoolo ah oo ma garanaysaa mawaashidii soconaysaa waxaas bay ilaahay amarkiisa iyo idankiisa ayay ku halaagaysaa tudammiru kulla shayin biamri rabbiha dabayshaas wuxuu yidhi ibnu cabbaas markii u horreysay raggii bay baabi'isay xoolihii mawaashida ahay bay ku xujisay intay dhulka ka fujiso oo kor ula kacdo xagga samada ayay markaas dhulka lagu soo daynayay markaasaa sidii warqad ama bac saas u xiimayso u duulaysoo kale iyagoo ah baalasaa loo soo daynay dhulkaa lagu dhufanay qaar baa guryihii galay saa guryihii laftoodii dabayshii baa fujisay albaabadii iyo wixii oo dhan markaasii laglagadey tudammiru kulla shayin biamri rabbihaa halaagaas weeyaan haddaba waxaa jira xadiid caaishaa warinaysa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa marka uu daruur arko ama dabayl wejigiisaa laga geran jira markaasaan idhi bay tihi yaa rasuul allah dadku markay daruuraha ay arkaan waa ku farxaan roob bay rajaynayaan in loo roobeeyo adiguna markaa aragtid karaahiye iyo waxaa wejigaada laga garanayaa dhibsi iyo murug markaasuu wuxuu yidhi nebigu caaishaay maxaa iga aamin yeelay inuu yahay cadaab inuu ku dhex jiro maxaan ka ogahay bilaa cadaab ku dhex jiro cudiba qowmun biriixi qolaa dabayl lagu cadaabay waqad ra'aa qowmun alcadaaba qolana cadaabkii bay arkeenoo faqaaluu waxay dhaheen haadaa caaridun mumdirunaa ayay dhaheen xadiid imaam bukhaari muslim ba warinaya sidaas ayaa jidhabana faasbaxuu waxay ahaadeen qoladaa reer caad laa yuraa inaan la arkayn ilaa masaakinuhum guryahooda mooyaane fa asbaxuu halkaa waxay ahaadeen kuwa halaagsamay laa yuraa ilaa masaakinuhum lama arkaynin ilaa meelahay degganaayeen iyo guryahooda mooyaane dabayshii baan waxba ka reebin raadkii hore iyo guryo dabayl isla dhacayso iyo meelahay deganaan jireen keliya muuqato ummaddii dhammayd ee meeshaa deganaana waa la baabi'ey kadalika sidaas baanu najzii ku jazaynaa alqowma qowmka almujrimiina ee dembiilayaasha ah wada kuwaan reer makaa markaa lala hadlayay iyo mujrimi oo dhan iyo gaal oo dhan baa macnaha lala hadlayaa qofka caasigaa ee mujrimka ah markaa reer makana si gaaraan la cabsi gelinayaan waxaa leeyahay deriskiinna sidii loo galay iyo awooddii la siiyey sida aayadda dambe inoo tilmaamayso iyo sida loo baabi'iyo maanta hal qof aan looga arag wawaynaan ku cibro qaadanaynin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqadu xaqiiqee makkannaahum waxaanu makaninay reer cad fii maa shay dhexdiis in makannaakum aanan idin makan siinin aanan idin makaninin fiihi sheega dhexdiisa intaan in oo naafiya weeyaan tafsiirkaa markaynu marno walaqad xaqiiqee makannaahum qoladaas waxaan makaninay oo siinay fii maa shay dhexdiis in makannaakum maa makannaakum aanan idin makaninin idinka fiihi sheegaa dhexdiisa aanan idin siinin qoladaasaa loo galay oo aan maanta hal qof laga hayn reer makow xagga awoodda iyo xagga xoolaha iyo xagga cimri dherarka waxaanu siinay wax aanan idinka idin siinin wa jacalnaa waxaanu yeelnay lahum iyaga samcan baanu yeelnay maqal asmaac baanu yeelnay iyo wa absaaro aragyaal baanu yeelnay iyo wa af-idatan qalbiyaal wadnaan siinay wadni waxaa loo loo siiyey nicamta ilaahay inay ku gartaan u deliishadaan khaaliqa ilaah allaha khaaliqa ee muncimkaa ee nicmooyinkaa siiyey inay ku gartaan ayaa loogu talagalay famaa aqnaa ma deeqin marka canhum xaggooda iyaga samcuhum maqalkoodii walaa absaaruhum absaartoodii aragyaalkoodii walaa afidatuhum afidatuhum afidadoodii iyo qalbiyadoodii iyo wadnayaashoodii min shay shayna yaa waxba ugama tarin ma anficin wey xawaastan wixii la rabay in loo adeegsado oo lagu garto iyagu uma adeegsan waxba may anficin marka misna samcigii iyo absaartii iyo afidadii loo dhiibay cadaabkii ilaahay kamay difaacin waxba ugama tarin nican badan baa la siiyey samci baa la siiyey samcigii dalaa-isha kuma maqal absaar baa la siiyey absaartoodii cibro kuma qaadan af-iddaa la siiyey kuma ay garannin macrifada ilaahay qalbiyaashooda inay ku gartaan arrimahaasoo dhan adduunyay la aadeen iyo macaankeedii deedna waxba uma tarin cadaabkii ilaahay waxba ugama tarin markaas midda kale samcigan iyo absaartan iyo waxaan garashadaa dheeraadkaa ee la siiyey ee cilmiyo waaweyn ay kala soo baxayaan dabeecada iyo adduunka araggan dadku wada arkayaan keliya aan ahayn waxyaala waaweyn baa loo dhiibi waxba uma tarin id wakti kaanuu ay ahaadeen ideh kaanuu waxay ahaadeen yajxaduuna kuwa dafiro oo jaxdinayo inkiraya biaayaat illaahi ilaahay aayaadkiisa idtaani waa tacliil iyo cillo id kaanuu waxay ahaadeen waxay ka dhigan tahay liannahum kaanuu waxaasoo dhan waxaysan waxba ugu tarin waxay ahaadeen yajxaduuna kuwa jaxdiyo oo inkira biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa rusushiisa lagu soo dejiyey taas bay inkirayeen rususha ilaahayna waa beeninayeen waxaaqa waxaa koobaabay waxaaqa waxaa ku degay bihim iyaga maabaa ku degay kaanuu ay ahaayeen bihim maagaba yastahzi-uun kuwa ku jeesjeesa waxaa koobaabay oo ku degay cadaabkii ay degdegsan jireen oo ay ku jees-jeesi jireen kiibaa dhinac kasta ka maray kiibaa ixaadeeyey kiibaa koobaabay weeyaan sidaas unbaa xaalkoodu ahaaday markaas dhibaatadaas ayaa ku dhacday waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahziuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee ahlaknaa waanu halaagnay maa xawlakum hareerihiinna waxa ahaaday oo min alquroo qaryado iyo magaalooyina cabsigelin labaad wey oo gaaladii reer makaad la cabsigelinayo magaalooyinkii dariska idinla ahaa waanu halaagnay ee idinka idinla ologayey ee idinkoobaabay oo dhinacyada idinka xigay quraa caad reer caad tuulooyinkoodii iyo hamuud iyo saba iyo qowmu luud iyo wixii la mid oo dhan magaalooyinkii baa la halaagay baa yidhi walaqad ahlaknaa maa xawlakum min alquraa waxaana looga jeedaa ahla alquraa magaalooyinkaa ehelkoodii iyo dadkii ku noolaa ayaa la halaagay wasarafnaa ilaahay waa celcelinay buu yidhi alaayaati aayaadka ayaanu celcelin sarafnaa bimacnaa kararna waxaanu celcelinay oo soo celcelinay aayaadka iyo xujooyinka iyo dalaa-isha iyo mawaacidda iyo bayinaadka waa caddaynay waa celcelinay waa iiliilnay lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna lacallahum yarjicuuna bal inay noqdaan oo gaalnimada ka noqdaan oo baadinimada ka noqdaan lacallahum yarjicuun hadba dhan baa laga tusay hadba dhan baa looga caddeeyey falowlaa nasara hallaa nasara muxuusan ugu gargaarin hum iyaga kuwan gaalada ah ee la halaagay alladiina kuwii asnaamtii ittakhaduu ay yeesheen ittakhaduuhum bay ka dhiganta ay ka yeesheen min duunillaahi ilaahay sokadiisa ay ka yeesheen qurbaanan xaaluu yahay aalihatan ay ka yeesheen oo mafcuulkii labaad markaa aalihatan laga dhigo ama aalihatan qurbaanan laga bedelo falowlaa nasarahum hallaa nasarahum oo u gargaaro muxuusan ugu gargaarin ummadahan la baabiiyey ee kuwa la halaagay aladiina kuwii asnaamtii ittakhaduu ay yeesheen min duunillaahi ilaahay sokadiisa qurbaanan ay ka yeesheen aalihatan ay ka yeesheen ilaahyo ay ka yeesheen waxay ka dhigan tahay markaas lowlaadan falowlaa waa tii taxdiidiyada ahayd bimacnaa hallaa weeyaan macnaheeduna waa nafyi oo waxba uma tarin weeyaan waxay ilaahyada ku sheegayeen uma gargaarin cadaabna kama difaacin bal iskaba dhaafe dalluu waa ka dhumeen canhum xaggooda dalluu ay qaabuu waxay ka ciileen can nusratihim iyagoo ah markay ugu baahi badnaayeen in gacan la siiyo ama loo gargaaro bal dalluu canhu wadaalika midkaasina kaa ku dhacay ifkuhum weeyaan iftiradoodii iyo beentoodii weeyaan iyo wamaa weeye kaanu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa iftirooda wadaalika midka ay leeyihiin asnaam baa noo shafeecaysa oo ilaahay shuraka la-ah oo alle agtii wax noo taraya ifkuhum weeyaan wadaalika kaasi ifkuhum weeyaan iyo wamaa midkii kaanu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa ku dul iftirooda calallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala beentii iyo wixii iska iftiroonayeen oo iska sheeganayeen taa weeyaan wadaalika ifkuhum wamaa kaanuu yaftaruun taa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain sarafnaa ilayka wain sarafnaa ilayka nafaran min aljin aayaadkan marka halkan ka bilaabanaya qiso hor leh ayay caddaynayaan waana aayaad isku xihan marka darsigeenna hore intaasuu ku joogaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab